kitaabkii sefaniyaah sefaniyaha cutubka koowaad kana waa ereygay rabbiga oo u yimid sefaniyaah ina kuushiyey ina gedeliyaah ina amaryaah ina xisqiyaah wakhtigii yuusiya ina aamoon uu boqorka ka ahaa dalka yahuuda rabbigu wuxuu leeyahay anigu wax kasta waan kaa baabi'in doonaa dhulka korkiisa rabbigu wuxuu leeyahay dad iyo duunyaba waan wada baabi'in doonaa haadda samada iyo kalluunka baddaba waan wada baabi'in doonaa oo wax lagu turunturoodo iyo sharooyadaba waan wada baabi'in doonaa oo bini'aadmigana waan ka goyn doonaa dhulka korkiisa oo gacantaydaan ku soo kor fidin doonaa dalka yahuuda iyo inta yeruusalaam deggan oo dhan oo intii bacal ka hadhayna meeshan waan ka goyn doonaa iyo magaca kimariim iyo wadaaddada iyo kuwa ciidanka samada ku caabuda guryaha dhaladooda iyo kuwa rabbiga caabuda oo ku dhaarta oo haddana ku dhaarta malkam iyo kuwa dib uga noqda rabbiga la socodkiisa iyo kuwa aan rabbiga doondoonin ama aan isaga inaba wax ka baryin sayidka rabbiga ah hortiisa ku aamus maxaa yeelay maalintii rabbigu waa soo dhowdahay waayo rabbigu waa diyaariyey allabari oo martidiisana quduus buu ka dhigay oo maalinta rabbiga allabarigiisa ayaan ciqaabi doonaa amiirada iyo wiilasha boqorka iyo inta dharka qalaad xidhan oo dhanba maalintaas waxaan wada ciqaabi doonaa kuwa marinka ka booda oo guriga sayidkooda ka buuxiya dulmi iyo khiyaano oo rabbigu wuxuu leeyahay isla maalintaas qaylo dhawaaqeed ayaa ka yeedhi doona iridda kalluunka oo magaalada inteeda labaadna waxaa ka yeedhi doonta baroor kurahana waxaa ka yeedhi doona daryaan weyn kuwiina magteesh degganow qayliya waayo dadkii reer kancaan oo dhammu waa dhammaaday oo kuwii lacagta ku rarnaa oo dhammu waa baaba'ay oo wakhtigaas ayaan yeruusalaam laambadu ku baadhi doonaa waanan ciqaabi doonaa dadka kufarkooda isaga fadhiyey sida khamri deggan oo kale oo qalbigooda iska yidhaahda rabbigu wax wanaagsan samayn maayo wax shar ahna samayn maayo maalkoodu wuxuu noqon doonaa wax la boobo guryahooduna waxay noqon doonaan meel baaba ah haa oo waxay dhisan doonaan guryo laakiinse ma ay degi doonaan oo waxay beeran doonaan beero canab ah laakiinse khamrigooda ma ay cabi doonaan maalintii weyneed oo rabbigu way soo dhowdahay way soo dhowdahay oo aad bay u soo degdegaysaa dhawaaqii maalinta rabbigu mar dhow buu yeedhi doonaa dadka xoogga badanuna halkaas si qadhaadh ah uga qaylin doonaan maalintaasu waa maalin ay cadho jirto oo waa maalin ay jiraan dhibaato iyo cidhiidhi oo waa maalin ay jiraan dumin iyo baabi'in oo waa maalin ay jiraan gudcur iyo mugdi madow oo waa maalin ay jiraan daruuro iyo gudcur dam ah oo waa maalin ay jiraan buun iyo qaylo dagaaleed oo ka gees ah magaalooyinka dayrka leh iyo munaaradaha dhaadheer dadka waxaan ku soo dejin doonaa cidhiidhi inay u socdaan si dad indhala maxaa yeelay rabbigay ku dembaabeen oo dhiiggoodu wuxuu u daadan doonaa sidii boodh oo kale hilibkooduna sida digo oo kale oo maalinta cadhada rabbiga lacagtooda iyo dahabkooda midna kama samata bixin doono iyaga laakiinse dalka oo dhan waxaa baabi'in doona dabka qiiradiisa oo dhulka waxaa deggan oo dhanna haddiiba dhaqsiyuu u wada dhammayn doonaa